daliil naqli ah waxyaale wahmiyaad oo caqliyaad oo daliil caqli ay ku magacaabeen qadciyaad ay yidhahdeen laakiin jahliyaad ah waxyaalo noocaasoo kaleeta ay nusuusta daahirkeeda uga bixinayaan ayadoo wax daliil aan loo hayn macnahaas markii la kelimo ku fadhida hala raadina waa taxriif wey tawiil maxay ugu magacaabeen inay qurxiyaan daraadeed inay qurxiyaano xoogaa maro fiican huwiyaan si uu u suuq galo oo looga qaato saasay tawiil ugu magacaabeen walxaqiiqatu tawiil ma ahe waa taxriif naska oo daahirkiisa laga bixiyo ayadoo qariino macnaha waxa weeye macnaha diidaysa aysan jirin saasaa tawiil kale macnaha waxa weeyaan yani marka ugu horeysa waa xujajka yani waxyaalaha ay cuskadaan iyo macnaha waxa weeyaan ay ku tiirsadaan bay ka mid tahay marka ugu horeysa waxaa lagaa soo gelaya tawiil ma ogosha tawiil ma ogoshahay bay ku odhanaya nusuusta in la awiili karo ma ogoshahay haddaad maya tidhaahdo wardaad geli haddaad haa tidhaahdana mutlaqana wardaad geli waa inaad tidhahdo marka tawiilkaad ujeeddo waa macnahee bal ii sheeg tawiilkii hadduu kuu keeno marka khaladka ahaa ee aan daliilku kutusaynin waxa wey tawiil la yidhahda taxriif baa la yhahda tira tawiilkii saxda ahaa ee daliilku kutusaya macnaha loo leexiyey daahirka macnaha naska loo leexiyeyna hadduu ku keenana waa tawiilka saxda la yaqaano markaas tawiilkaa saxda ana inuu u adeego caqaa'idiisa iyo khuraafaadkiisa marnaba lagama yaabana marnaba waa waxaan suurtagal ahay laakiin midka u adeegaya waa tawiilka waxay ku magacaabana lakiin asalkiisu taxriifkaa laa nadkhulu ma gelayna fii dalika arrinkaa dhexdiisa mutaawiliina xaalaanu awilayno oon leexinayno naska biaaraa'ina aaraadanada aanu ku awilayno daahirkiisa aanu ka bixinayno maal walaa mutawahimiina kuwa ismoodsiinaya annagoo ana ma leexinayno biahwaa'ina hawooyinkanaga mutawahimiin wahmiga waxay lahahdaa ismoodsiin waa danniga aqsaamtiisa qayb ka mid a yacni annagoo malaynayna malamalo hawadanadu ay istustay daraaddeed naska ku leexin mayno macnaha daahirka uga leexin mayno fa inahu amar yashaaniya maa salima ma nabadgelin fii diinihi diintiisa dhexeeda uma nabadgelin ilaa man sallama ninkii u daaya lilaahi ilaahay caza wajalla walirasuulihi rasuulkiisa u daaya yacni diintiisa uga dambeeyo weye oo waxay yidhaahdaan qaata caqli iyo shukuuk iyo shubahaadna aan kaga hortegin ninka unbaa diintiisa u nabadgelaye nin kale diintiisa uma nabadgelaya maana oo waradda celiya cilma mashtabaha wixii ka dhehgala cilmigiisa calayhi rabbi subxaana wa tacaala dushiisa u celiya yani waxaan u jeeda waradda celiya dheh cilma mashtabaha wixii ka dhehgala cilmigiisa calayhi dushiisa ka dhehgala ilaa caalimihi kii ogaa u celiya maaragtay yani wixii uu garan waayana caalimkiisii waa inuu u celiyo waa inuu allah iyo rasuulkiisa uu celiyo ee uusan caqligiisa la aadin walaa habata ma sugnaata ayuu sheekhu leeyahay yani yani masalada waradda cilma mashtabaha calayhi ilaa caalimihi waxa weye shayga haddaad garan weydo oo daliilkiisii aada weydo sharciga ah ama daliilkiisii waad heshay laakiin waad fahmi weyday waxaa waajib ah daliilkaas inaad ula noqoto ciddii caalimoo garanaysa waxaa ugu horeeya inaad u celiso nusuusta kale soo arortay haddaad macnaha awooddeeda leedahay inaad u celiso rasuulka salawatullahi waslamu aleh haduu joogo inaad u celiso dadka ahlulcilmiga ah ee cilmiga leh ee wax garanaya odan macnaha waxa weeye aadan la aadin nabigu salawatullahi waslamu aleyh xadiidkii xasanka ah saxaabadoo maalin doodaysa intuu kusoo baxay oo qur-aanka nimbe aayad soo dhugsanayo qadarka ku doodaysa ayuu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh ka sajiriyey ka canaantay maarata arrinkaasi waa arrinkii ummadii idinku horreeyey lagu lagu halaagay buy lagu halaagay buy wixii aada qur-aanka ka garataan ood ka fahantaan dhaqaata wixii aada fahmi weydaanna ilaahay u celiya buu nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh laakiin doodda aada la gelaysaan iyo caqliyaadka ka daaya buu nebigu salawatullahi wasalam aleh halkaa way marka meesha lumitaanka iyo baaniyowgu ka bilowday walaa tabata ma sugnaata buu leeyahay sheekhu qadamu lislaami islaamka gomadiisa iyo lugtiisu ma sugnaato ilaa calaa dahri tasliimi dayn la daayo oo ilaah iyo rasuulkiisa looga dambeeyo dushiisa iyo dhabarkiisa mooyaane meel kale lugta islaamka kuma sugnaato iyo walistislaami hoggaansan iyo isdhiibid inaad caqligaaga iyo fahmigaaga kulli isdhiibto oo ilaahay iyo wixii uu la yimid rasuulku wuxuu la yimid aada isu dhiibto taa unbuu islaamku gomadiisu ay ku dul sugnaan kartaa macnaha wuxuu ka soo qaadaya sheekhu waxaa ku jirta tashbiih baa ku jira waxa uu ka soo qaadayaa maalan islaamkii inuu yahay shay dhabar leh maujeedaa macnaha wuxuu ka soo qaadaya islaamkii shay sidii shay nool oo macnaha lugale oo kaleeto shaygaa lugahale marka kuma dul sugnaan karo lugihiisu kuma taagi karayo ilaa isdhiibid iyo u dayn ilaahay rasuulkiisa looga dambeeyo wixii diin ah ama caqiidaha noqoto ama keyrkeeda noqoto taa unbuu islaamka lugtiisu ku dul istaagi kartaa taa ninkii laga waayana oo u dayn waaya isuna dhiibi waaya ugana dambayn waayana islaam lug macnaha islaamkiisii ma sugna islaamkiisu lug iskuma taagin saasuu sheekhu ka wada walaa tabata ma sugnaanin qadamu lislaami islaamka gomadiisu ma sugnaato ilaa calaa dahri tasliim tasliimka waxa la yhahda inaad ruuxa siiso wax una dayso farhana uga qaad ugana dambaysa la tasliimka walistislaami iyo isdhiibid inqiyaad hogaansan inaad u hogaansanto wuxuu la yimid oodan adigu dowr ku lahaanin dowrka caqliga iyo naqliga sidiisaba caqligu dowrka uu leeyahay iyo kaalinta uu kaga aadan yahay sharciga waxa weeye ama naqliga kaga aadan yahay inuu fahmo inuu fahmo ujeeda oo uu garto maqsadka iyo ujeeddada laga leeyahay inuu garto wey laakiin inuu naqligii iyo nusuustii ilaahay soo dejiyey uu intuu yani waxa wey cagti ku dhufto uu yidhaahdaba macnaha waxba kama jiro taasina waa jirtaa taana waa jirtaa nusuustiiba inuu naqdiyo taasi waxa weeyaan dowrka caqliga uu leeyahay maa ayib faman raama ninkii raadiya cilma maa xudira zuhri baa waxaa laga sheegaa inuu yidhi min allahi arisaala ومن الرسول البلاغ بخاري بصوصاري من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم إله سبحانه وتعالى الرسالة حق سيكتب هذا رسول كان دوشي سجارسين بقى أننا هو جانسا بقى دوش الله يسارا حلك النوو أين نسود ابنه ومعنى وحوه هو جانسا نمال فمن راما سيدوك النبي وحكسه صلى الله عليه وسلم حديث كثير من غير كأورين يعني وحوه وما ضل قوما قوم bacda hudan kaanuu calayhi ilaa uutu ljadal qowm ma lumaan hanuun markay ku sugnaayeen kadib hanuunkii kama leexdaan ilaa dood baa la dhexal siiyaa dood baa la siiyaa dad haddaad aragto dood doodo un afar iyo labaatan saac ishaysta un oon kala baxaynin dadkaasi waa lunsan yihiin waa lunsan yihiin hanuunkiibay macnaha waxa weye garab mareen taasuu nabigu leeyahy salawatullahi wasalaamu caleyh xadiidka kale ee saxiixeen ku yaallay ee nabigu sidoo kale wuxuu leeyahay ina abqada arijaali ila allahi alaliddu alkhasim ilaahay ragga uu dadku wuxuu ugu jecel wuxuu ugu neceb yahay ninka dooda adag ee dooda badan dooda adag macangaga ah ma ujeeda garna gelin garna ka bixi waxba yaraatee gelaya ma jiro tiisa unba cad ninkaas dooda badan baa ilaahay ragga ugu neceb yahay buu nabigu lehi salawatullahi waslamu aleyh saxiixuunku xadiidkaas inuu ku yahay faman raama yacni ninkii doono oo dalba oo raadiya cilma maa xudira wixii laga reebay cilmigiisa canhu xaggiisa laga reebay cilmuhu ogaanshihiisa laga reebay wixii inuu ogaado laga reebay ninkii inuu ogaado raadiyaay walam yaqnac oon ku qancin bitasliimi hoggaansan iyo udayn ninkii aan macnaha ku qancini oo walam yaqnac uusan ku qancin dheh bitasliimi dayn ilaah iyo rasuulkiisa loo daayo fahmuhu fahmigiisa uusan ku qancin yani yaqnacda faacilkeeda fahmu wey fahmu fahmigiisu uusan ku qancin xajabahu wuu ka xijaabayaa maraamuhu maqsadkiisa iyo ujeedadiisa waxay ka xijaabaysaa can khaalis tawxiidi tawxiidka macnaha saafiga tawxiidka kiisa saafida ayay macnaha maqsadkiisiibaa luminaya maar wa saafi lmacrifati iyo garashada mideeda saafida ayuu maqsadkiisii ka hor istaagaya wa saxiixi liimaani iyo iimaanka midkiisa saxiixa ayuu ka hor istaagaya yacni ujeedadiisii iyo caqligiisiibaa ugu horeynaya wax lumiya caqligiisiibaa luminaya maxaa yeele caqligan ibni aadamka hadduusan nas ku hogaaminin isagu isma hogaamin karo caqlina waxa nas kaga hortaga waxa ugu horeeyey ibliis mugta waa shaqo shaydaan wey ibliis markuu ilahi ku yihi subxaana wa tacaala yacni markuu amray inuu nabiyullaahi aadam u sujuudo muxuu yidhi miyaan u sujuudayaa seen ugu sujuudayaa bu adigaaba ka fadli badan khalaqtanii min naarin wa khalaqtahu min tiin ujeeda caqliyaad iyo aqyise iyo qiyaas iyo wahmiyaad buu ilahay nusuusita kaga hortagay dalaalkaad aragteen iyo lacnadaad aragteen baa ka raacay ma ujeeda ninka marka waa sunna uu ibliis jideeye wey in nusuusta macnaha waxa weeye caqliyaad lagaga hortago marka wuxuu leeyahay sheekhu wixii laga reebay oo cilmigiisa aan ibni aadamku gaari karaynin oo iska daaya leeyahy ninkii dabagalaayay oo aan ilaahay iyo rasuulkiisa inuu u daayo uusan fahmigiisu ku qancinin maqsadkiisa iyo ujeeddadiisa lafteeda waxay macnaha ka xijaabaysaa oo ka hor istaagaysaa tawxiidkii khaaliska ah iyo garashadii saafida ahayd iyo iimaamkii saxiixa ayay ka hor istaagaysaa maqsadkiisa ugu horreya wax lumiya ila waxaa jira ibni aadamka macrifadiisa cilmigiisu xad bay leedahay xad bay leedahay yacni waxa weeye wixii laga reebo qeybka ah waxyaalaha haybiyaadka ee uusan cilmiga ibni aadamku gaarsiisnayn in laga afaysto wey laga reebtoomo inta laysu sheegay in lagu gaabsado wey ninkii laakiin raadiya waxaa laga reebay matahaad unbuu ku lumi dhul bahgooye ah jaaka ah intuu ku fakado halka unbuu ku habaabi maarata meel uu ka soo noqdona markaa kadib ma uu helayo sidaas weyaan maarata walaa takfu maa laysa laka bihi cilmun ina asamca walbasra walfu'aada kullu ulaa'ika kaana canhu mas-uula ujeeda waxaan lagu raacinin oon lagu ogeysiinin ha baadhbaadhin ha dabagelin waa haybiyaadka iyo cilmiga ilaahiyaadka ilahi subxaana wa tacala uusan khalqigiisa u furin siduu rabbi ilahi subxaana wa tacaala waman adallu miman ittabaca hawaahu bigayri hudan min allah ujeeda wamin annaasi man yujaadilu fi llahi bigayri cilmin cilmi la-aan inaad ilaahi subxaana wa tacala aad ku doodaay jahli wey taasaa marka ladidinaya maarata wixii haybiyaad ah daatada ilahay ku saabsan tilmaamihiisa ku saabsan waxyaalaha imaan doona ku saabsan janno ku saabsan haybiyaadkan aan cilmigeeda wixii laysaga sheegay un ha lagu gaabsado haddii kaleeto waxa weeye caqligaaga iyo qasadkaaga ugu horeynaya wax kulumiya maarata faman raama ninkii dalba uu raadiyey cilma maa xudira wixii laga reebay cilmigiisa canhu xaggiisa cilmuhu cilmigiisa laga reebay cilmihudu waa xudirada naa-il faacilkeeda cilmuhu wey oo walam yaqnac aan ku qancin bitasliimi dayn loo daayo ilaahay iyo rasuulkiisa fahmuhu fahmigiisu uusan ku qancin oo wax kaleeto oo ka dheeraad ah intaa ka shisheeya raadiya xajabahu wuxuu ka xijaabayaa maraamuhu qasadkiisu can khaalisi tawxiidi tawxiidka miskiisii khaaliskahaa ee saafida ahaa ee baraxla ah wa saafi lmacrifati iyo garashada mideeda saafida wa saxiixi liibaani iyo iibaanka midkiisa saxiixa ayuu macnaha ka hor istaagay fayatadabdab markaasuu ku noqnoqonaya bayna alkufri gaalnimo iyo waliimaani iimaan iyo gaalnimo udhaxaynaya maujeedaa labadaa gebi mar xagguu ordi marna xagguu ordi mar waa muslim marna waa gaal watasdiiqi iyo rumayn iyo watakdiibi rumayn iyo beenin ayuu dhexdooda ku noqnoqonaya waaliqraari ogolaansho iyo walinkaari diido ayuu udhaxaynaya mar waa qirayaa ilaahay marna waa diidaya muwaswasan xaal uu yahay mid la waswaasiyey taa'ihan oo wareersan shaakan oo shakisan allihiisii marka dambe inuu shakiyo gaadhaya laa mu'minan mu'min ma aha musadiqan oo rumeeyo rabbigii subxaana wa tacala walaa jaaxidan mid diidayna ma aha mukadiban oo rabbigii beeniyey madhab uu haystaba ma jiro kii gaaladana ma haysto kii islaamkana ma haysto meel dhuxuu ku leey marka yacani waxa way hasha labada geel jecel bay idhahdaan laba gebi dhexdood waraabuhu ku cunaa kol xagga u orod kol xagga u orod waxa halkaa gaadhsiiyeyna waxa weeye haddii wax dhaaqada ka baxsan caqliga dhaaqadiisa wax ka baxsan haddii in la marsiiyo la damco wuu uulumi haddaad damcdo inaad intaad qeyd yar oo mara a qaaddo aada samada ku qariso ka war samada inaad ku qariso oo adduunka dadkao dhan inaad kaga xijaabto ka war haddaad damcdo ama masaajkaan dhex fadhina inaad macnaha hal qeyd wada gaadhsiiso ka war haddaad damcdo ma gaadhaya ma u gaadhay markii dambe maradii baa kala googoyn iyo iyar maad u googoyn haddaad awoodooda hesho si aad u googoynaysa u dhammaanaysaaba hawadaasay ku kala lumaysa caqliga ibni aadamka xad uusan gaadhsiisayn ninkii geliyaayey meesha unba ku lumi waxaana daliilu ah cilmulkalaamka raggii galay falsafadii yoonaan raggii si fiican u dhex dabaashay akhiiran ayagoo macnaha ana nadiiru lcuryaan ah mau jeeda ayagoo digniin wada ayay markii dambe ka soo noqdeen waxaa ka mid a matalan ninkii laodhan jiray ibnu quda ninkii laodhan jiray ibnu rushdi alxafiid ninka iskale bidaayat lmujtahid wa nihaayat lmuqtasib kitaabkan fiqiga maalikiga ah wuxuu ka mid ahaa raggii ku fogaaday cilmulkalaamka iyo falsafada meel heer saraa buu ka gaadhay markii dambe wuxuu soo fadhiistay inuu yidhi cid ilaahiyaadka iyo ilaahay cilmiga ku saabsan wax la qaato nin yidhiba ma jiro nin keenay wax la qaatoba ma uu jiro soo fadhiistay waxaa ka mid ah abuxafdi alkhazaali oo ka mid a isaguna cabaaqiradii iyo fuxuushii cilmulkalaamka dabaashay si fiican u dhex galay wuxuu markii dambe soo istaagay xiira wuu wareeray markii caqliga la yidhaahdo ilaahay ha sugo oo adiladii ilahay sugaleed ha raadiyo markii dambe wareer buu ku dambeeyey ilaa markii dambe uu toobad keenay oo uu usoo noqday axaadiista nebiga salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu bilaabay inuu axaadiista ku noqdo markii dambe isagoo taa'iba oo qalbigiisa kitaabka saxiix albukhaari uu ku jiro ayuu geeriyooday baa laleeyahy waxaa ka mid a maalan abu cabdullaahi araazi alfakru araazi ninka la yidhahdo isaguna waxa weeyaan raggaasuu ka mid ah suu u waday u waday u waday markii dambe wuxuu gaadhsiiyey inuu macnaha waxa weeyaan mee cidlaa kusoo dhaco waa ka shicirka caanka aleh nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu wagaayatu sacyi alcaalamiina dalaalu waarwaaxuna fii waxshatin min jusuumina waxaasilu dunyaana adan wawabaalu walam nastafid min baxtina tuula cimrina siwaan jamacnaa qiila waqaaluu ujeeda cuquusha ninkii macnaha hogaanka u sii daayo raacaay seeto unbay marka dambe gaarsiinaysa iyadaa soo xidhi ujeeda iyadaa soo xidhi buu leeyahay caalamkan kadaata haayadiisuna baadi unbay ku dambayn doonta arwaaxdanada iyo jidhka nagiigna waaba kala tageeno waaba macnaha waxa weeye kala dagoobe macnaa waa kala tageeno isnama yaqaanaan yacni waxa weeye khalaqa iyo dhibka iyo shayama markaasaa wuxuu leey waxaasilu dunyaana adan wa wabaalu adduunyadanada xaasilkeeduna iyo gebagabadeeduna waa dhib iyo macnaha hoog wey baxtiganagii dheeraa ee cimriganaga aan kusoo dhammaynana waxaan ka faa'iidaysanay wax kale ma ahabu hebel baa yidhi iyo waa la yidhi umbaan ururinay buui hebel baa yidhi iyo faylasuf hebel baa la yidhi iyo aflaaduun baa yidhi iyo arastu baa yidhi iyo waxa umbaan ururinay buui khuraafaat taxta khuraafaat dulumaad unbaan isu geynay buui halkaasu kusoo gabagabooday markaasaa wuxuu ihi laqad ta'ammaltu طرق الكلام وجد ومناهج الفلسفة فلم أجد أنها تشفي عليلا أو تروي غليلا يعني مناهجتي فلسفة هي طرق دي علم الكلام كأيام نحق ليبول وحانا قاريبول أون أقالي إنيسا نين أومنا بيسينين نين بكنا إنيسا بكسينين مركزان قرآن كأسوا نقضيبولي markaasaa waxaan ogaaday bui ariiqat lqur'aan inay aslamu ariiqa tahay waxaan aqrin buu yihi alraxmaanu cala alcarshi istawaa ayaan aqrin bui ilayhi yascadu lkelimu ayib sideedaasaan u dayn bui nafyigana waxaan aqrin buu yihi laysa kamidlihu shayun laa yuxiiuuna bihi cilman sideedaan u dayn bui waman jaraba mila tajribati carafa mila macrifatii bui marka jeeda sida aan badda u dhexgalay ninkii u dhexgalana sidaydaasoo kaleetu u ogaan bui xaqiiqada maana jeeda hazali baa isaguna sidoo kale yidhi markuu ka soo sheekeeyey cilmulkalaamka iyo culimmadu say isugu khilaafsan yihin ma bannaanta in la barto mise ma bannaana markuu ka soo sheekeeyey ayaa wuxuu yidhi xaqiiqada waxa weeye inuu jahli ku gaadhsiiye mooyaane inuusan marnaba cilmi ku gaadhsiinin wuxuu yidhi hadalkaana haddii aad ka maqli lahayd buuri nin aan aqoonin oo qolyahan ahlulxadiidka ka mid ah ama qolyahan xashawiyada la yidhahdo haddii aad ka maqli lahayd hadalkaa isaga waxaas dhihi lahayd annaasu acdaa'un limaa jahiluu ma yaqaano sidaa daraaddeed buu cadow ugu yahay baad dhihi lahayd laakiin iga dhagaysa buu hi anaa baddiisii intaan dhumbaday yaan salkii soo taabtay buu mawjada khabiir cilmigan kaata salkiisii gaadhay ka dhagaysa buu hi maarka marka waxa weeye halkaasuu isaguna ku inteeyey waxaa ka mid ah abulmacaali aljuwayni abulmacaali aljuwayni isagana isagana markii dambe wuxuu gaadhsiiyey inuu yidhaahdo ilaahay naxariistiisu haddaysan iga daba imaanin bad waxaan galay buu yihi muslimiinta cilmigoodii intaan ka tegey ayaan bad dhex dabaashay haddana waa ka dabaalan lahay ilaahay naxariistiisu inay iga daba timaado mooyaane waa halaagsamaya markaasaa wuxuu yidhi waxaan ku dhimaanayaa caqiidadii hooyaday ma jeeda amuutu calaa caqaa'idi cajaa'izi naysaabuur bu habraha naysaabuur ee fidradii iskaga jira caqaa'idoodii ayaan ku geeriyoonayaan ku geeriyoona aan ku dhimanayaabuma halkaasay ragga la gaadhay shahrastaani baa la mid saaxibu milal wanixal yani raggii cilmigaa intuu dhexgale ka soo dayriyey marka waxa weeye caqligu halkaasuu ku gaadhsiinay raggii fuxuushiisa ahaa ayaa macnaha waxa weye sidaa uga soo deeriyey faa'iida marka ma laha naska in lagu gaabsado ayaa caqliga ibnu aadamku kusan yahay haddii kaleeto waa lumaya marka mutahaadkaasu ku lumaya wasaxiixin fayatadabdabu bayna alkufri waliimaan macnaha waxa weeyaan labada kelime uu ku hadlayaa kelimana waa kelimo gaalnimo gaadhsiinaysa kelimana waa kelimo iimaan iyo tasdiiqu ka muuqda ma ujeeda marna xagguu jiraa marna xagguu jira mar xagguu jira mar xagguu jira maxaa yeele waxa weye waa nin luusan oo taahi ah oo macnaha isagoo dhan ba wareersan wey maarka fayatadabdabu markaasuu wuxuu ku wareerayaa ku wareegayaa bayna alkufri waaliimaan gaalnimo iyo iimaan waaltasdiiqi waaltakdiibi iyo rumayn iyo beenin waaliqraari iyo waalinkaari ogolaansho iyo diido muwaswasan xaaluya mid la waswaasiyey taa'ihan oo macnaha wareersan shaakan oo shakisan markii dambe waxay gaadhsiisay ragga qaarkii inay ilaahay jiritaankiisaba inkiraan wujuudka ilahi subxana wa tacaala inay inkiraan waxaa ka mid ah ninkii la odhan jiray jahmu safwaan maujeeda jahmiyada ninka odayga u ah ayaa macnaha waxa ka mid insha allah tacala muxaadaradeena caawa ayay ku jirta muwaswasan xaaliya mid la waswaasiya taa'ihan oo wareersan shaakan oo shakisan laa mu'minan mid rumeeye ma aha musadiqan oo laa mu'min mu'minan mu'min ma aha musadiqan oo alla rumeeyey walaa jaaxidan mid diidanna ma aha mukadiban oo macnaha beeniyeyna ma aha labadaa midna ma aha saas daraaddeed baad garanaysaan culimmada islaamka markay diideen oo yidhahdeen war cilmukalaamka ha laga joogo oo falsafada ha laga joogo oo yani waxa weeye waxyaalaha yoonaan iyo ummadaha kale inooga yimid halaiska daayo yani waxa xikmadda ku fadhiya baad garanaysa yani waxa waxaa ka mid ah imaamu shaafici oo kaleeto wuxuu yidhi ninkii cilmulkalaamka dhex galo oo bartaaye waxaa ila quman buu yidhi in macnaha waxa weeye la tash- la ceebeeyo dameer inta la saaro oo lagu dhex wareejiyo magaalada in la garaaco kabaha iyo ulo iyo wixii loo heli karo lagu garaaco oo la yidhaahdo waa natiijada ninkii ilaahay kitaabkiisa ka tagay oo cilmulkalaam iyo falsafo qaabilay sidaa lagu yidhaahdo weliba la dhaleeceeyo ayaa ila kuman buu ujeeda marka culimmada qaybna waxay yidhahdaan ilaahay subxaana wa tacaala inuu dembi kasta kugu rido oon shirki ahayn ayaa ka khayr badan inuu cilmulkalaam fooda kuu geliyo cilmulkalaam inuu fooda kuu geliyo dembi kasta oon shirki ahayn baa dhaca maxaa yeelay waa in laga toobad keenaa macquula laakiin cilmulkalaamka ninkii ku tagaayay bas wey aawe ibnu farid iyo ibnu sina iyo falaasifadii falaasifa alislaamiyiin la yidhahdo raggaasi aawe yacni waxa weye kelimaadkooda qaarkood waxaad odhanaysaa maba aansaba jiritaanka alla subxaana wa tacaala heerkaasi marka gaadhsiinaysa yacni waxay isu haystaan marka qadciyaad meeshii loo baahnaa inay la gaadho inay iyagu gaadheen dadka intiisa kaleetana inay macnaha waxa weeyaan xeebxeeb iyo meelo hoos hoose iyo yani meelo hoose inay ku nool yihiin oo weli aysan meelaha soo gaadhin marka heerkaasaad isla gaadhaysa marka dambe macnaha arrintay kula gaadhaysa walaa yasixu ma ma asaxayo aliimaanu rumayn biru'yati aragtida la rumeeyo liahli daari lislaami daarta liahli daari salaami daaru salaam oo jannada ah ehelkeeda yacni rumayn ay rumeeyaan ru'yada ay rumeeyaan ma ay asaxayso liman cid uma asaxayso ictabarahaa kasoo ku ictibaariyey minhum xaal uu ka mid yahay biwahmin ismoodsiis ku ictibaariyey yacni ninkii wahmigiisa iyo ismoodsiidkiisa aragtida ku ictibaariya oo ahlul ka mida macnaha ahlu daarisalaam macnaha mu'miniinta ka mid ihi waxa weeyaan iimaankiisii ru'yadu ma asixin macnaha wuxuu ka wadaa inuusan isku dayin ruuxu inuu qaabeeyo oo maskaxdiisa uu ay keento iyo caqligiisa uu keeno qaabka ilahi loo arki doono subxaana wa tacaala ninkii inuu marka tashbiihiyo isku dayo qaab u sameeyaay ninkaasi muus iimaankiisii ru'yadu ma asixin aw amase ta'awalaha ku awila bifahmin fahmi ku awil ama fahmi ku awilo yidhaahdo sidan looma jeeda sidanaa loola jeeda fahmigaa markuu ku awilana ama tashbiihiya ama markaa kadib nanfi- anfiye oo diida maa id e kaana wuxuu ahaaday ta'wiilu ru'ya ru'yada oo la awilo aragtida alla subxaana wa tacaala oo la awilo wa ta'wiili kulli macna iyo sifo kasta oo la awilo sifadaasoo yudaafu loo tiiriyo ila arububiyati rabbinimada loo tiiriyo waxay ahaatay bitarki ta'wiili ta'wiilkoo laga tago yacni xaqiiqadeedu waxa weeye sifo kasta iyo ru'yada ilahay u sugan iyo sifo kastoo ilaahay loo tiiriyaay xaqiiqadeedu waxa weeye in ta'wiilkeeda la daayo leexinta as macnaheeda daahirka laga leexinayo in la daayo middaa isaa asala maa bitarki tasliimi bitarki ta'wiili ta'wiilkeeda oo la daayo oo layska dhaafo wa lusuumi tasliimi iyo dayn iyo hoggaansan ilaahay loo daayo iyo rasuulkiisa oo la laasimo wacalayhi arrinkaa dushiisu diinu lmuslimiina muslimiinta diintoodu ay ahaatay saasay muslimiinta diintoodu ahaatay in macnaha waxa wey ta'wiilka laga tago tasliimna la laasimo sidaas wey waman lam yatawaqa ninkaan ka dhowrsanin annafya diidada ilaahay tilmaamihiisa iyo sifaatkiisa loo diida ninkaan ka dhowrsanin watashbiiha shabaha ilahay khalqigiisa loo ekeysiiya ninkaan ka dhowrsanin zalla waa simbirraxnaya walam yusib mana asiibaya attanziiha wuxuu damcay iyo shayguu doonayo ilaahay inuu khalqigiisa ka nasaha arrinkaana ma u asiibaya waa garamaray fa ina rabbanaa rabbigaya jalla wacalaa mawsuufun way midkii ku tilmaaman ku sifaysan bisifaati alwaxdaaniya keli ahaanta sifaadkooda sifaad uu keli u yahay ayuu rabbi ku tilmaamaya mancuutun weeye midkii ku tilmaaman binucuuti alfardaaniya keli ahaanta tilmaamaheedu ku tilmaamay waa laba jimlo isku macnaa taqriiban laysa ma uusan ahaanin fii macnaahu alla macnihiisa axadun ruux oo min albariyati ka mid yacni ilaahi subxaana wa tacaala qaabkiisa iyo tilmaamihiisaoo kale khalqigiisa mid kamale ma uusan lahaanin oo alla subxaana wa tacaala lamidihi ma uu jiro saasuu sheekhu leeyahy hadalka macnaha hadalkii hore muu ka aydaya macnaha ninkii isku daya inuu ru'yada ta'wiiliyo macnaheeda ka saaro oo macno kale u saaro ama uu adilada ku soo aroortay uu ta'wiiliyaay ninkaasi ru'yadii ma uusan sugin riyadii macnaha ahluliimaanka u sugnaa ma uusan sugin ninkii tashbiihiye oo qaabeeyo oo yidhaahda ilaahay subxaana wa tacaala qaabkaasaa loo arki doonaana asagana ru'yadii ma uusan sugin sidaa daraaddeed baa wuxuu yidhi ninkii aan nafiga ka dhowrsanin oo riyada ru'yada aragtida ilaah iyo sifaadka diidadooda ninka ka dhowrsanin tashbiiheedoo in khalqigiisa loo ekeysiiyo oo inta la sugo lagu xadgudbana aan ka dhowrsanin ninkaasi waa simbirraxanaya waa lumaya waana shaka tansiihii uu doonayena ma uu macnaha waxa weeyaan gaadhayo ma asiibayo waa lumaya ruuxa isagaa buu leeyahay marka walaa yasixu ma uu asaxaya aliimaanu rumayn biru'yati ru'yada la la rumeeyo liahli daari salaami daaru salaam yacni liahli ljannati jannada ehelkeeda uma uu asaxayo liman cid umuu asaxayo waa bedel yacni liman cid umuu asaxayo ictabarahaa ka soo qaaday oo minhum iyaga ka mid a biwahmihi wahmigiisa ninkii ku ictibaariyey oo macnaha waa ismoodsiiskiisi iyo malihiisa ninkii macnaha waxa weye doonay inuu ku fasiro ow amase ta'awalahaa ku ta'wiiliyey oo ku tafsiiri ku macneeyey ama ku leexiyey bifahmi bifahmin fahmi ku leexiyey id e kaana wuxuu ahaaday ta'wiilu ru'yati aragtida ilaahay la arkayo aakhare lagu arkayo ta'wiilinteeda xaqiiqadeedu dheh xaqiiqadeedu wuxuu ahaaday iyo wa ta'wiilu kulli macnaa macno kasta xaqiiqadiisa macnahaasoo yudaafu loo tiiriyo ila rububiyati rabbinimada loo tiiriyo sifo kastoo ilaahay loo tiiriyo xaqiiqadeedu waxay ahaatay iyo siday saxda ku tahay bitarki ta'wiili ta'wiilkeedoo laga tago macnaheedoo la leexiyo oo laiska daayo sidaasay xaqiiqadu ahaatay maarag wa luzuumi tasliimi iyo dayn iyo hogaansan ilaahay iyo rasuulkiisa loo hogaansamo oo looga dambeeyo arrinkaasoo la laasimo wa calayhi dushiisuna diinu lmuslimiina muslimiinta diintooduna sidaasay ahaatay waman lam yatawaqa ninkan ka dhowrsanin annafya diiddo ilahay tilmaamihiisa la diido watashbiiha iyo shabiid ilahay khalqigiisa lagu shabahay dalla ninkaas waa lumaya oo waa simbirraxanaya walam yusib man asiibaya atanziiha tansiihii iyo ilahay inuu ka nasaho uu ka fogayo khalqigiisa dooniduu doonay maarag waa wax masaladan soo sheegna waxa weye yaani ahlufiraqa waxaa ku bixiya inay ilaahay sifaatkiisa diidaan qasadkoodu waxay inay ilahay nasahaan subxana wa tacaala inay ilaahay nasahaan oo rabbi subxana wa tacala khalqigiisa ka fogeeyaan oo ceeb oo dhan ka fogeeyaan qasadkaasay leeyihin laakiin waa kii aan soo sheegnay qasadkoodu ma kaalmaynin ee wuu lumiyey fa ina rabbanaa rabbigeena jalla wacala mawsuufun wey midkii ku tilmaamay bisifaati alwaxdaaniya wa mancuutun wey nacti wasifa waa isku macno walow bacdu ahlicilmi ay leyihin ku kala saarayaan sifa waxaa la yidhahdaa bay leeyihiin daatada daatada ayaa la yidhahdaa yacni tilmaantu hadday daatada u noqonayso sifa la yidhahda haddii ficilka u noqonayso ibni aadamka waxa ka dhacayna waxaa la yidhahdaa nacti saa qaar baa ku kala saaray qaar waxa laba kelima mutanaadif waxaa la mid a iyaduna kelimatu alwaxdaaniya wa kelimatu alfardaaniya waa laba kelimo iyaguna isku macno oo mutanaadifa wey furuuq bay culimada qaarna u samaynaya mancuutun weeye midkii ku sifaysan binacuuti alfardaaniya laysa ma uusan ahaanin fii macnaahu yacni qaabkiisa oo kaleeto iyo sifadiisa oo kaleeto ma uusan lahaanin axadun ruux oo min albariyati khalqiga ka mid a wallahu aclam wsala allahu wasalam ala mualifu raximah allahu tacaala wtacala can alxuduudi walgaayaati walarkaani walacdaai waladawaat laa taxwiihi aljihaat sit ka saa'ir lmubtadacaat waxaynu dib yar ugu yaro noqonaynaa qowlkiisii sheekhu odhan jiray walaa yasixu aliimaanu biru'yati liahli daari lislaam liman ictabarahaa minhum biwahmin aw ta'awalaha bifahmin macnaha waxoogaa isqabsiinteeda isqabadsiinteeda yaa wax yar dib ugu noqonaynaa waxaa loola jeedaa walaa yasixu aliimaanu iimaan ma asaxayo biru'yati aragtida alle la rumeeyo ru'yadaasoo liahli daari lsalaami ahlu jannaha u sugnaatay yacni ru'yada iyo aragtida ahlu jannada u sugnaatay iimaanka la rumeeyaay ma uu asaxayo liman cid uma asaxayo saas wey macnaha limantu macnaha jaari majruurka wuxuu ku tacalluqayaa yasixdu ayuu ku tacalluqayaa liahli daari lislaamna jaariya majruurkana waxaa laga sifaynaya ru'yada laga sifaynaya saasaa macnaha waxa weya laisku qabadsiinaya liman ictabarahaa uma asaxayo iimaankaas la rumeeyo aragtida alle dadka ahlu jannada ah aragtidaasoo dadka ahlu jannada ay leeyihiin uma asaxayo liman cid uma asaxayo ictabarahaa cabiray ama kas ku macnaha waxau ku cabiray minhum xaaluu ka mid yahay biwahmin ismoodsiis yacni takhayulkiisiiyo ismoodsiiskiisa ku cabiri aw amase ta'awalahaa ku fasiray oo ku leexiyey bifahmin fahmigiisa ku leexiyey iyo caqligiisa id ee kaana wuxuu ahday ta'wiilu ru'yati ru'yada macnaha ta'wiilinteeda iyo macnaheeda xaqiiqigii iyo wa ta'wiili kulli macnaa macno kasta awilidiisao yudaafu ila arububiyati rabbinimada loo tiiriyaay bitarki ta'wiil buu ahaaday yacni waxa weeyaan wanaagiisa iyo xaqiiqadiisa waxa weyaan in ta'wiilkiisa laga tago oo macnihiisa daahir lafdi uu kutusaya loo daayo walazuumi tasliimi iyo yani waxa weeyaan udayn alla subxaana wa tacaala iyo rasuulkiisa iyo nusuusta in loo sallimo wa calayhi dushiisa ayuu dayn lmuslimiin diin lmuslimiina muslimiinta diintoodu ahaatay waman lam yatawaqa ninkaan ka dhowrsanay annafya watashbiiha zalla wuu simbirixanaya walam yusib itanziiha alla oo subxaana wa tacaala nasahana ma uu asiibay faina rabbana jala wacala mawsuufun bisifaati alwaxdaaniya mancuut bincuuti alfardaniyati laysa fii macnaahu axadu min albariya waa soo marnay macnaha waxa weye hadalka yani faahfaahintiisa keliyat halkaan baan kaga noqnay wa tacaala alla wuxuu ka kor ahaaday buu sheeku yidhi can ilxuduudi xadad yaalo xad ayuu alla subxaana wa tacaala ka kor ahaaday waalghaayaati iyo dhammaadiyo haayada waxaa la yidhahdaa shayga cidhiftiisa meesha uu ku dhammaado ee uusan dhaafin waalarkaani tiirar buu alla subxaana wa tacaala uu iyadana ka kor noqday iyo walacdaa'i xubno iyo waladawaati yani aalooyin wax wax lagu qabsado laa taxwiihi alla ma ay koobayso aljihaatu jihooyinka assit ee lixda ah ka saa'iri almubtadacaati sida makhluuqaadku u badan yihiin wa tacaala can alxuduudi walghaayaati waalarkaan yani musalaxaadkan xuduud iyo arkaan iyo acdaa iyo yani jawhar iyo cardi iyo jismi iyo kullu dalika waxa weeyaan waa isdilaaxaad ay gadaal kala yimaadeen mutaakhiriintu qoladii ahlulkalaamka ahaa isdilaaxaad ay isticmaali jireen wey bacdamaa ay iyagu alla u isticmaaleenna asalku waxa weeye rabbi subxaana wa tacaala in lagu tilmaamo oo lagu gaabsado alfaadda nusuusta kusoo aroortay asmaadiisa iyo tilmaamihiisa in nusuusta alfaadda kusoo aroortay lagu gaabsadaa fiican hadday ka wadi weydo oo nimankii mutaakhiriinta ahaa iyo mutakalimiintii ay isticmaaleen isdilaaxaad kale iyo alfaad kale ahlulcilmigu markaa iyo salafku ama dadku alfaadan oo kaleeto yani saddex qaybood wey qayb mujmal ahaan ilaahay subxaana wa tacaala xad buu leeyahay oo haayuu leeyahay oo xubnuu leeyahay oo sidaasay macnaha waxa weyaan odhanaya duuduub ahaan qaybna duuduub ahaanba waa u diidan yihi tafsiilku waa manhaju salaf in la kala qaadqaado oo la yidhaahdo maxaad ula jeedaan xuduudda oo haayaadka maxaad ula jeedaan oo jawharda maxaad ula jeedaan oo carabka maxaad ula jeedaan yacni waxa weeyaan markay caddeeyaan waxay ula jeedaan haddii macno baatil oo nusuusta ka hor imaanaya ay ku sheegaanna markaa waa la diidaya hadday macno saxa ku sheegaanoo sidaasaan ula jeednaa yidhaahdaanna waa la ogolaanaya markaa kadib wuxuu ula jeedaa marka sheekhu xuduudda waxaa la yidhahdaa shayga xaddiisa laba macno waa la yidhahda shaygu meeluu ku dhammaado uusan dhaafin xad waa la yidhahda haayadu markaa la macno noqonaya haayada xadda waxaa kaloo la yidhaahdaa shayga uu shayga kale shaygu kaga soocmo yacni waxyaalaha ka sooca waxyaalaha kale ee isaga la midkaa yacni wax ka sooca oo macnaha waxa weeyaan yani waxa weeyaan tamyiis ku samaynaya wuxuu marka ula jeedaa xuduudda iyo haayaadka macnaha uu sheekhu ula jeedo abujacfar aaxaawi wuxuu ula jeedaa alla subxaana wa tacaala khalqigiisu ma koobo yani rabbi subxaana wa tacaala xad khalqigiisu macnaha waxa weye uu koobo oo ama daatadiisa ama tilmaamihiisa kayfiyadoodu xad aan ognahay ma laha daatadiila xagee ku dhammaata haddii lu yidhaahdo ama xadday leedahay ma ogin ma ujeedaa sidoo kaleeto tilmaamaha alla subxaana wa tacaala xadday leeyihiin ama haayaday leeyihiin ama xaggay ku dhammaadaan ma ogin wey iyadan marka macnahaasu isagu ula jeedaa yani nafyiga xuduudda iyo haayaadka alla subxana wa tacala uu ka anfinayo laakiin qayb mutaakhiriintii kamid oo markaa wuxuu radinaya niman la yidhaahdo mujasima alla subxana wa tacaala qolada mushabihada ee khalqigiisa ku shabahda qolyahaasuu macnaha radinaya maarata yani qolyaha waxa iyo qolyaha mushabihada oo firaqda daallada ka mid a yaa waxay dhahan rabbi subxaana wa tacaala xad buu leeyahay uu ku dhammaado haaye uu ku dhammaaduu leeyahay ila aakhiri qolyahaasu marka ujeeddada sheekhu waxa weye inuu radiyo laakiin alfaadiisan taata qolyo dambe oo mutaakhiriinta ah oo qolyihii mutakalimiinta o isdilaaxaadkan kadaata macno kale u yaqaanay ayaa waxay u adeegsadeen macnahoodii khaladkaabay u adeegsadeen waxaase habboonaa baa la leeyahay inuu alfaada sharciga adeegsado sheekhu macnaha waxa weye haddii dadka mutakalimiinta ah musdalaxaadkooda marka lagula doodayo ama lagula hadlayo kay iyagu dejisteen ilan kaa uma fahmi karaan kaa marka lagula doodayo waa la adeegsan karaa sida shaykhulislaam ibnu taymiya baad arkaysaan marar fara badan wuxuu ka leeyaha mandiqi iyo yani nimankii yani qawaaciddoodii iyo usuushoodii markuu la doodaya oo radinaya maarata maxaa yeelay taa unbay ku qanci karaan laakiin marka ta- yani caadiyan yani alla subxaana watacaala la tilmaamayo ama macnaha laga hadlayo alfaada sharciga in lagu gaabsado wey xuduudda iyo haayaadka iyo arkaanta iyo acdaada kulligood waa alfaad muxtamila macno baatilana way ixtimaalaan macno saxiixana way ixtimaalaan macnaha baatilka ay ixtimaalaan maalan arkaanta iyo acdaada iyo adwa- adawaadku waxay kutusayaan bimacna tabcida yani tajzia allah subxana watacaala inuu qaybo yahay yani inuu qaybo ka kooban yahay macnahana waa macno baaila wey waa macno baaila wey qolyo mutakalimiinta ka midana ama dadka nufaadana waxay u adeegsadeen firaqa ah yani ay u- u adeegsadaan laysa lahu arkaanun wa acdaau adawaad markay leeyihiin inay ku diidaan alla subxaana wa tacaala sifaatkiisa daatiga ah sida gacmaha oo kale gacantuu rabbi isu sheego oo kale sida wejigaoo kale sida macnaha qadamka iyo lugtaoo kale alla subxaana wa tacala isu sheegay kuwa inay ku diidaan bay iyagu ula jeedaan asagu laakiin sheekhu saa ulama jeedo saa ulama jeedo wuxuu ula jeedaa rabbi subxaana wa tacaala ma qeybsamo ujeeda ma uu qaybsamo ee rabbi subxaana wa tacaala samad weye siduu isku tilmaamay wa tacaala alla wuxuu ka kor ahaaday cani lxuduudi xad ayuu ka xuduudda ayuu ka kor noqday oo macnaha waxa weeye uu ka sarreeyaa waalghaayaati maxaa yeelay yacni laa yuxiituuna bihi cilman alla subxaana wa tacaala isaga khalqigiisa koobay laakiin rabbi subxaana wa tacaala xad iyo haayo iyo cidhif uu ku dhammaaday ma uu jiro walarkaani tiirar iyo walacdaai xubno arkaanta iyo tiirarka rukniga waxaa juzu lmaahiya shayga qab- gabalkiisa shayga gabal ka mid a ayaa rukniga la yidhahda weliba gabal muhima markuu yahay cudwiguna isaguna waa xubin adawaadkuna waxa weeye waa waxyaalaha loo adeegsado shaqaysiga ama kasbashada ama dafcu darri dhibkoo macnaha aad iskaga- iska celiso ama nafci aad soo jiidato adawaad baa la yidhahda kullu dalika yani macaanida ayagu ay u adeegsanayaan qaabkii u adeegsana waa khalad qaabku sheekhu laakiin u adeegsaday waa qaab saxa weeye oo macnaha waxa weeyaan allah subxaana wa tacaala inuusan qaybsamin saa unbuu ula jeedaa maara ee inuu macnaha waxa weye sifaadka daatiga ku ku inkiro ama ku diido ma aha maxaa yeelay gadaal dambe waxay inoogu imaan doontaa laa yuxiituhu shay-un yacni allah subxaana wa tacaala waxba ma koobo oo wax ka- wax koobi karo khalqigiisa ama uu jiro khalqigiisana waa ka wada sarreeya laa taxwiihi alla ma ay koobto aljihaatu jihooyinku ma ay koobaan yacni jihooyinka alle ee makhluuqi ihi ma ay koobi karaan sida makhluuqiisa kale ay u koobayaan yacni midig iyo bidix iyo kor iyo hoos iyo mid alla subxaana wa tacaala koobi karto oo uu soo hoosgelayaay ma uu jiro khalqigiisa oo dhan buu ka wada sarreeyaa waana ka baxsan yahay laa taxwiihi aljihaatu sit yacni jihooyinka makhluuqa wey lafduljiha lafteeda macno baaila way u adeegsadaan macno saxana waa u adeegsadaan mutakalimiintu macno baatila way u adeegsadaanoo jiha ilaahay ma jiro way yidhaahdaan ayagoo markaa ula jeedo inay ilaa subxaana wa tacaala culuwigiisa iyo sarrayntiisa ka anfiyaan macnaha waa u adeegsan waa macno baatila wey macno saxiixana wuu leeyahayoo alla subxaana wa tacaala jiha ma uu lahaa oo jiha ma koobto marka laleeyahay oo macnaha makhluuqiisa ma hoosgeli karo haddii loola jeedana iyadana waa macno saxa wey labada macno marka waxa weeyaan yani waxa weeyaan waa loo adeegsadaa waana sababka ay u yidhaahdeen salafku in la adeegsado waa laga fiican alfaada noocaas oo kale waa alfaad muxtamila baatilna ixtimaali karta xaqna ixtimaali karta maarka laa taxwiihi ma ay koobto aljihaatu assittu ee lixda ah jihooyinka lixdaa ma ay koobaan yani jihooyinka lixdaa waa kor iyo hoos midig iyo bidix iyo horay iyo gadaal weye waana makhluuqa weye makhluuqiisana rabbi waa ka sarreeya subxaana wa tacaala isagaa koobay sida xadiidka tirmidiba uu ku yimid yani waxa weeyaan xadiid cajiibaa jira oo nabigu lehy sal lay wasalam macnihiisu marka lasoo koobo haddii xadhig laga soo laalaadiyo samada laga soo laalaadiyo oo dhulka laga dusiyo oo dhulka uu ka dhex duso darafkiisa hoose alluu subxaana wa tacaala ku intihoon lahaa darafkaasuu u socdo alluu gaadhi lahaa culuwi baana alla lagu tilmaamay subxaana wa tacaala say isku keenaysaa marka alla inuu hooseeyo soo xadiidka kama muuqato ilaan xadhiggii la laadiyey dhulka ka hoos dusay mar hadduu alla gaadhayo yacni waxa weye marka waxaa ka muuqata in macnaha waxa weeyaan alla uu hooseeyo macnaha miyaa laga fahmi karaa waa maya sheekh ibnu islaam ibnu taymiya ayaa kitaabkiisa alfataawa majmuuc alfataawa uu kaga jawaabay wuxuu yidhi xadiidku wuxuu kutusaya wuxuu ka mid yahay nusuusta kutusaysa inay dhulku yahay kurawiyatu shakli yacni qaab banooniya inuu u samaysan yahay qaab banooniya inuu u samaysan yahay wabittaali inay samaawaadkuna ku- ku- ku- macnaha ku wareegsan yihiin oo samadu ay ku wareegsan tahay oo meeshan tadaata hadda kaaga qumane hoostaa haddaad istaagto iyo meeshan haddaad taagan tahay labadaba samadii ay kaa sarrayso mar hadday samadii kaa sarrayso dhulkuna uu wareegsan yahay allana subxaana wa tacaala uu samada ka wada sarreeyo waxaa imaanaysa marka yani waxa weeyaan sarayntu waa shay nisbi ah wey macnaha waxa weyaan haddaad cidhibka kale dhulka ka istaagto dhanka kale aad ka istaagto macnaha ood sidaa isu taagto samadii waa kaa sarraysaa sarrayntaasi annaga markaan halkankaati taagannahay lugahanaga waa ka hoosaysaa marka waa shay nisbi ah wey waxay kutusisaa marka dhulku inuu wareegsan yahay dhulku mar hadduu wareegsan yahayna waxa weye allah subxana wa tacala samada iyo makhluuqaadkiisao dhan uu koobo yani waxa weeyaan mar hadduu koobana hoos haddii loo sidaayo alluu gaadhaya subxana wa tacala macno noocaasoo kaleeta ayuu macnaha waxa weeyaan sheikhulislaam ibnu taymiya uu xadiid kaga jawaabay bacdu ahlilcilmina macnaha waxa weeyaan wayba ka gaabsadeen qaarna waa ta'wiiliyeen laa taxwiihi ljihaatu sittu ka saa'ir lmubtadacaat saa'irka bimacnaa yani mucdam lmubtadacaat in lagu tilmaamo ayaa in lagu fasiraa wanaag yani makhluuqaadku say u badan yihiin maxaa yeele makhluuq waxaa jira oon makhluuq kale ka sarrayn waa jira makhluuq usuu sii socdo u kala sarreeyo u kala sarreeyo mid aan laga sarraynin baa jira sadxiga caalamkan kadaata lagama sarreeyo ilahay baa ka sarreeya subxana wa tacala carshiga haddii la dhaafo allah subxaana wa tacaala yani waxa wey markaa kadib makhluuq macnaha ka sarreeya ma jiro walmicraaju xaqun micraajku xaq wey almicraaj waxaa la yidhaahdaa wax wax lagu fuulo aalat lcuruuj wey shayga wax lagu fuulo jaranjarada iyo waxyaalaha wax lagu fuulaa micraajka la yidhahdo waxaana loola jeedaa korsiintii nabiga la korsiiyey salawatullahi wasalaamu calayhi ee macnaha samada loo sii qaaday walmicraaju micraajku xaqun xaq weeye oo macnaha waxa weye waa shay sugan wey sharcan waqad usriya waa la dheelmiyey binabiy sal lla lay sl nabigaa la dheelmiyey wa curija yani usriya min makkata ilaa bayt lmaqdis makaa laga qaaday baytulmaqdis baa la geeyey wa curija waa lala koray bishaksihi nebiga shaksigiisa yacni jidhkiisa filyaqdati shaksigiisa macnaa naftiisa iyo ruuxdiisa ayaa la qaaday filyaqdati soo jeed ila samaai samadaa loo qaaday yacni samadaa loo korsiiyey yacni qaadidda la qaaday jidhkiisa iyo naftiisa iyo isagoo soo jeeday ahay saasuu ka wada uma markaa kadibna ilaa xayu meel ayaa nebiga loo sii qaaday oo loo korsiiyey shaa allahu alla uu doonay oo min alculaa kor ah markii samaawaadka la dhaafiyeyna meel uun ilaahay og yahay oo caalamkaa sare ah iyuu ilaahi subxaana wa tacala usii qaaday wa akramahu allahu ilaahay wuxuu ku karaameeyey bimaa shaaa wuxuu doono bimaa shaaa wuxuu doonay buu ilahay ku karaameeyey wa awxaa ilayhi wuxuu u waxyooday maa awxaa wuxuu u waxyooday yani waa salaadii waa kii lagu soo waajibiyey ee nebiga salawatullahi waslamu caleyh loo soo waxyooday maa kadaba alfu'aadu qalbigii mu uusan beeninin maa ra'aa wuxuu arkay waxyaalihii mashaahidii waaweyneyd iyo aayaadkii waaweynaa ee qalbigu habeenkaa uu soo arkayna muusan beeninina wuu rumeeyey fasala allaahu allaha nabadgeliyo fi laakhirati fasala allahu allaha u naxariisto fi laakhirati wasallama dhe allaha nabadgeliyo fi laakhirati aakhara iyo waluulaa midda horeba aakhiriya adduunkaba allaha u naxariisto oo nabadgeliyo nabiga salawatullahi wasalaamu caleyh yani macraajku waa dheelmintii nabiga la dheelmiyey salawatullahi wasalaamu calayhi iyo macnaha qaadidii samada loo sii qaaday waxay dhacday baa laleeyahay qabla alhijrati bisana intuusan nabigu soo hijroonin maka uu joogay sanad ka hor hijrada ayaa nabiga la korsiiyey oo micraajku u dhacay axaadiista micraajkuna ilaa xaddi tawaatur ayaa la gaadhsiinaya axaadiis saxiixa weye oo ku sugan saxiixaynka iyo masaaniida iyo sunanka iyo kulligeed way ku wada sugan tahay saxaaba aadu fara badanna waa laga wariyaa axaadiista micraajka kusoo aroortay alfaad iskhilaafsan baa jirta marka alfaad iskhilaafsan israha iyo micraajku waxay kala yihiin israha waa isku horta waa isku habeen wey sida raajixee loo badan yahay waa isla hal habeen israha waxaa loola jeedaa dheelmintii laga qaaday maka ee la geeyey baytulmaqdis isagoo buraaqa daabadii buraaqa ahayd nabiga la saaray salawatullahi waslamu aleyh malkul jibriilna uu la socdo markii baytulmaqdis uu tegey ambiyadii baa loo soo ururiyey markaasuu nabigu tujiyey salaaduu ka bixiyey markuu tujiyey kadibna waa ka macarka kadib buraaqa la saaray haddana ee samada loo sii qaaday samaawaadkana ambiyadiibuu kusii arkay nebigu salawatullahi waslamu caleyh isagoo mid kasta lagu soo dhoweeyey yacni waxa weye midda ugu sokaysa nabiyullahi aadam aadam buu kusii maray midda labaad wuxuu kusii maray nabiyullaahi zakariya iyo ciisa bna maryam ayuu kusii maray ta saddexaad wuxuu kusoo maray kusii maray nabiyullaahi yuusuf ta afraad nabiyullaahi idriis buu kusii maray ta shanaadna nabiyullaahi haaruun buu kusii maray midda lixaadna nabiyullaahi muusa ta toddobaadna wuxuu kusii maray nabiyullaahi ibraahim markaa kadibna waxa weeye sidratulmuntaha iyo caalam aan macnaha khalqigu gaarhi karin halkaasuu nabigu salawatullahi wasalaamu caleyhi gaadhay nuurkii ilaahay iyo iftiinno kala gedisan iyo khalqigii ilahay macnaha cajiib ah iyo aayaad aada u waaweyn buu halkaa nabigu kusoo arkay salawatullahi waslamu caleyh halkaa marka waa meeshii salaada lagu soo waajibi waya nabiga konton salaadood baa lagu soo waajibiyey markaasuu la soo waarlaabtay nabiyullaahi muusa buu soo maray markaasuu yidhi ummadaadu ma awoodi kartee anaa horey kaaga horreeyey reer banu israa'iile rabbigaa ku noqo oo weydiisay inuu kaa fududeeyo nabigu markaasuu rabbi ku noqday waa laga soo fududeeyey sidii loo rideeyey shan shan toban toban loogu rideeyey ayaa markii dambe shan lagu soo koobay markaasuu rabbi subxaana wa tacaala wuxuu yidhi yacni waxa weye addoommadeydana waa ka fududeeyey amarkaygiina waa gooyey shan weeye yacni waxa weeyaan hadalkaygana lama bedelo buu nabigu sal iyo alla subxaana wa tacala yidhi maarka shanta salaadood baa markasaa lagu soo waajibiyey micraajkaasi marka xaq wey mawaadic ka mid a ama juziyaad ka mid a la iskaga khilaafsan yahay marka selafka waba isku waafaqsanaadeen haddana juziyaad ka mid a isku isku khilaafsan yihiin juziyaadka isku khilaafsan yahay waxaa ka mid ah nabiga markii la sii qaaday ma waxaa lagu sii qaaday yacni waxa weeyaan riyay ahayd oo wuu riyooday oo ruuxdiisa oo riyo ahaanaa la sii qaaday macnahaasi selafku ma laha ma ujeedaa waa macno yacni waxa way baatila wey nebiga waxaa la sii qaaday salawatullahi wasalaamu caleyh sida raajixa ah loona badan yahay jidhkiisa iyo ruuxdiisa oo wada jiraan la qaaday qaaditaanka israha iyo micraajkuna hal mar buu ahaa oo dhowr goor ma dhicin bacdu ahlilcilmiga waxay leeyihiin dhowr goor buu ahaa waa macno laga fiicanya qaarkoodna waxay leeyihiin ruuxda keliya nebigaa lasii qaade ee daatadiisa lama sii qaadin iyadana waa macno laga xoog badan yahay macnaha raajixa waxa weeye daatadiisa iyo ruuxdiisa weliba isagoo soo jeeda in nabiga lasii qaaday salawatullahi wasalaamu caleyh oo intaaso dhan lasii marsiiyey sidaasaa raajix waalmicraaju micraajkuna xaqun xaq weeye waqad usriya binnabiy sal lla lay wasalam nabiga ayaa la dheelmiyey wa curija waa lala koray bishaksihi shaksiyadiisa fi lyaqdati soo jeed isagoo soo jeeda ayaa nabiga lala koray salawatullahi wasalaamu calayhi ila samaai samada ayaa lala koray samadaa la korsiiyey uma ilaa xayu meel ayaa la korsiiyey insha allahu alla uu doonay oo min alculaa yacni waxa way kor ah kor oo macnaha waxa way samada toddobaad markuu dhaafay meelo sare oo ilaahay ogsan yahay subxaana wa tacaala unbaa markaa kadib la gaadhsiiyey wa akramahu llahu ilaahay ayaa karaameeyey bimaa shaaa wuxuu doono alla ku karaameeyey wa awxaa ilayhi wuxuuna u waxyooday maa awxaa wuxuu u waxyooday waxy iyo macnaha waxa weeye takaaliif sharci ana alla waa usoo dhiibay maa kadaba ma uusan beeninin alfu'aadu qalbigu maa ra'aa wuxuu arkay waynu soo marnay inay selafku waxyaalaha isku khilaafsan ay ka mid tahay alla subxaana wa tacaala qiyaamada markuu waxaan ujeedaa la korsiiyey oo samada uu dhaafay rabbigii miyuu soo arkay mise ma arag yacni masaa-isha jus-iyaadka la iskaga khilaafsan yahay micraajka ayay ka mid tahay ibnu cabaas wuxuu odhan jiray wuu arkay indhihiisuna ku arkay qowl kalena wuxuu odhan jiray qalbigiisu ku arkay caaisha radi allahu canha ayaa warkaa beenisay oo tidhi nabigu salawatullahi wasalaamu caleyh ninkii ku yidhahday indhihiisuu rabbigii ku arkay been weyn buu la yimid bay odhan jirtay maarag ra'yiga caaishana xoog badan jumhuuru saxaaba iyo selafku ay qabaan inuusan rabbigii arag maxaa yeele axaadiid saxiixa ka markhaati kacayo nabiga markii la weydiiyey salawatullahi wasalaamu caleyh waa ku yidhi nuuran annii araa maujeeda yacni nuur ayaan arkay markii la yidhi rabbigaa ma aragta xadiidka abudar wuxuu nabigu yihi salawatullahi wasalaamu caleyh nuur baan arkay macnaha nuurka ilaahay xijaabkiisa ah ilan ilaahay subxana wa tacala iyo khalqigiisa waxa u dhexeeya nuur wey xijaabka alla subxana wa tacala nuur wey sida xadiidka saxiixa kusoo aroortay nuurkaasaa marka nebigu u arkay salawatullahi wasalamu caleyh lakin rabbigii muusan arag maa kadaba alfu'aadu qalbigii muusan beenini maa ra'aa wuxuu arkay fasala allahu allaha u naxariisto wasalama allaha nabadgeliyo calayhi dushiisa fi laakhirati aakhira iyo waluulaa adduunyadaba waalxawdu xawdkii alladii xawdkaasoo akramahu llahu ilaahay uu ku karaameeyey tacaala korhaye bihi nebiga uu ku karaameeyey hiyaasan yacni waraabin daraaddeedna uugu karaameeyey liummatii ummaddiisa uu waraabinayana xaqun iyaduna xaq wey isagana waxaa xaq ah oo in la rumeeyo iyo usuusha diinta ka mid ah xawdka nebiga salawatullahi wasalaamu calayh xawdku waxa weeyaan waa dar wey asalkiisu dar wey yacni waa meel laga cabo wey asalkiisuna wuxuu ka farcamaa bay leeyihiin kawtarka inaa acdaynaaka alkawtar webi wey webigaas farac ka mid a yacni waxa weye webigaasaa biyo ku shuba biyihiisana waxa weeye horta sugnaantiisa iyo daliilkiisa axaadiista kusoo aroortay mutawaatir bay gaadhaysaa ilaa xad mutawaatir bay gaadhaysaa ilaa dhowr iyo soddon saxaabi ayaa laga wariyey xawdka axaadiistiisu ay gaadhaysaa saxiixeynka iyo sunadka iyo masaaniidda iyo mucjamaadka kulli kutubta xadiidka o dhan way ku wada yaalaan macnaha xadiidka xawdka nabiga tilmaamay salawatullahi wasalaamu caleyh waxaa ka mid a xadiidkii bukhaari iyo keyrkii ana faradukum cala alxawdi xawdka ayaan idinka sii horreynaya uu nabigu dhihi jiray salawatullahi wasalaamu calayh iyo xadiidka bukhaari iyo keyrkii sidoo kaleetuu dhihi jiray laaduudanna can xawdii rijaala kama tudaadu alghariibatu min alibili si nabigu salawatullah waslamu caleyh waa kii yidhi maarag yacni rag baan xawdkayga u diidi doonaan ka hor istaagi doonaa sida hasha macnaha waxa weeye baadida ah xawdka iyo darka looga ceshado saasoo kalean rag ugu diidi doonaa buu nabigu yihi salawatullahi waslamu caleyh xawdku marka saabit wey xawdku marka aad buu u ballaadhan yahay aad buu u ballaadhan yahay weelal baana daadsan cadadka xidigaha gaadhaya sida xadiis kusoo aroortay yacni weelal yacni tirada xidigaha oo kale gaadhaya ayaa garabkiisa daadsan oo lagaga cabaya waxaana ka cabaya dadka mu'miniintaabaa ka cabaya yacni waxa weeye biyo cad oo macnaha caano oo kale ah malabka oo kaleeto macnaha dhadhankiisa ciddii ka cabtana dib dambe u oomi mayso sida xadiida kusoo aroortay yacni tilmaamaha ku soo aroortay iyo muwaasafaadkiisa ayay ka mid tahay ciddii hal mar ka cabtay inaysan dib damba u oomaynin goormo ayaa xawdka lama laga cabayaa waxaad moodaa inay rajaxayaan abulxasan ana- annabulusi iyo macnaha waxa weeyaan qurtubi iyo yacni waxa weeyaan waxay rajaxayaan iyo abu abuxamid alghazaali iyo waxay rajaxayaan in macnaha waxa weeyaan marka qabriga laga baxaba ee la ooman yahay la qabriga isagoo la ooman yaha laga soo baxayahay saadii qabriga looga soo baxaba in la cabayo oo macnaha waxa weeyaan yaan lagu aroorayo miisaanka iyo siraadka iyo naarta iyo kulligu ka horeeya marka kulligu ka horeeya bacdu ahlilcilmina waxay leeyihiin ma ahe marka siraadka la dhaafo oo miisaanka la dhaafo markaa kadib ayaa macnaha laga cabayaa sidaana qaar baa odhanaya maarata wallahu aclam isawaab wshafaacatu wlxawdu xawdka aladii xawdkaasoo akramahu llahu ilaahay ku karaameeyey tacaala korahaya bihi nebiga uu ku karaameeyey hiyaasan yani waraabin daraaddeed uu karaame karaameeyey yacni gargaar daraaddeed ugu kalamaa liummati ummaddiisa ugu gargaarayona xaqun isaguna xaq wey waa shay macnaha asal ah in la rumeeyana ay waajib tahay washafaacatu shafaacadii allatii shafaacadaasoo idakharahaa uu kaydiyey lahum iyaga uu u kaydiyeyna xaqun xaq wey shafaacada uu nebigu kaydiyey ee ummaddiisa u kaydiyeyna ayadana in la rumeeyo waa asal usuusha diinta ka mid oo xaqa wey kamaa ruwiya sida lagu wariyey fi lakhbaari axaadiistaba sida lagu wariyey maslatu shafaaca yarxamka llah yacni nebigu salawatu llahi wasalaamu caleyh shafaacadiisa wuxuu u kaydsaday ummaddiisa ayuu u kaydiyey taa in la rumeeyo iyaduna waa shay macnaha isaguna xaqa wey shafaacadu ayadana axaadiista kusoo aroortay iyaduna mutawaatir bay gaadhaysaa mutawaatir bay gaadhaysaa markii laysku ururiyo yacni saxiixaynka iyo keyrkoodna way ku taallaa waana axaadiis dheereere yacni ka hadlaysa inuu nabigu salawatu llahi wasalaamu caleyh shafaaco qaadi doono aad bay u fara badan yihiin shafaacadu marka qaybo wey aslu shafaaca horta waxaa la ergadaa la yidhahdaa min ashafci baa laga keenayo shay shay lagu lamaaneeyaa la yidhahdaa shaygu markuu shay ku lamaan yahay ayaa shafci la yidhahdaa waa didu lwitri wey waxaana macnaha yacni loogu magacaabo oo macnaha loo ergada loogu magacaabay ruuxan kadaata ergeynayaay ruuxii kale yacni dalabkiisii iyo codsigiisii ayuu codsigiisa ku lamaaneeyey oo raaciyey macnaha saasaa marka shafaaco loogu magacaabay soomaaligana ergo kelimadaasaa ugu dhow maarag shafaacadu marka qaybo badan wey qaybo badan wey qaybo laysku waafaqsan yahay wa jiraan qaybo khawaarijta iyo muctasiladu ay diidan tahayna wa jiraan qaybaha shafaacada waxaa ka mid ah ee nusuustu ku tustay ashafaacatu alcudmaa shafaacada la yidhaahdo ee nabigeenna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi mansilada ku goonida ah keligii baa iskale lalama wadaago shafaaca alcudmaa baa la yidhahdaa waana midda macnaha waxa weeyaan wabcathu maqaaman maxmuuda maqaamka maxmuudkaa wey waxa weeye khalqigu markii ay macnaha maxsharka iyo meesha laysugu imaanayo muddo la joogo oo lagu raago oo dhib badan lagala kulmo ayaa markaa inta macnaha waxa weeyaan laysu tagaa waxaa la odhanaya war ambiyadii ilaahay iyo dadkii wan wanaagsanaa aan u tagnoon ilaahay inay erga noo weydiiyaan oo ilaahay noogu tagaan inuuna kala dareeriyo aan macnaha weydiisano ambiyadaa marka loo tegaya aadan baa laga soo bilaabayaa nin kasta waa cudur daaranayaa ilaa nabigeenna laga soo gaadho salawatullahi wasalaamu calayhi markaasuu nebigu wuxuu leeyahay carshiga hoostiisaan ku sujuudaya waxaa la ii furayaa mahadyaalo fara badan oon horay u aqoonin iyo ilaahay ii furaya markaasaan ku mahadinaya cabbaar markuu macnaha nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi muddo uu ilaahay mahadiyo ayaa marka waxaa la odhanayaa maxamedow madaxa kor u qaad oo macnaha waxa weeye weydiiso waa lagu siine oo macnaha waxa weeyaan ergee waa laga aqbaliyey saasaa rabbi ku odhanay subxaana wa tacaala oo macnaha waxa weeye markaasuu nebigu salawatullahi wasalaamu calayhi wuxuu ilaahay uu ka baryayaa inuu macnaha waxa weeye maxsharka ka dareeriyo ummadda markaasaa rabbi wuxuu bilaabayaa inuu ummadda kala xugmiyo inuu